waliba magaalada baydhabo laka goboda ee shirka wadataladaoka oo lanku aransadaa ee sida lan horumarin lahayee qaab dhismeedka walbarashada xanaanada owlaadaha qaranka soomaaliyeed walibana shirkaha qaaban qaabaday wasaarada walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walibana ku qeyb galay shirka wasiir ku-xigeenka wasaarada walbarashada cabdifitaax samaale agaasimaha guud ee wasaarada walbarashada koonfur galbeed xubno ku dareeran wasaarada walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyin kale anka horeen waliba shirku ku hadalay xubin ku sootay wasaarada walbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan halkan u imaaday yani barnaamij aniga iyo sagal ali inaan fulino barnaamijka oo qaabka shirka wadatashiga qaab dhismeedka xanaanada caruurta maamulka waxaan imaaday koonfur galbeed si oo barnaamijkaasi aan u fulino laba maalmood oo labaatan iyo todobada iyo labaatan iyo sideedda oo bishaan maanta alxamdulilah oo mehaan joognaa baydhabo barnaamijkii haddaan bilaabaynaa marka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo barnaamij aan buliysano sida maamulgobeedyada kale oo wafdi loogu diray oy horeyna aan ugu soo sameynay gobolka banaadir inaan haddana aan ku guulaysano inaan kuwaan kalena aan ku guulaysano marka waxaan rajaynaynaa in dhammaan dadweyne ka qaybgalayaasha barnaamijkani ay sida ugu firfircoon ugu wanaagsan ay noogala qayb qaataan wixii su-aalihii jawaabahaana ay sidooda ay uga jawaabaan insha allah barnaamijkan su-aalaheedii wixii jawaabaheedii waxaa lagu celin doonaa xagga oo wasaaradda waxbarashada iyo barnaamijka maalgeliyaasha oo beder ayakaa marka nala fiirin doona wixii uu arina oo meeshaa ka soo baxo kulli maamul goboleedyada sideed waxooda isku imaan doonaan iyo gobolka banaadir marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay noogu guuleeyo asalaamu calaykum dhinaca kale fadal cabdulaahi agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya ee sheegayay xirgelinta barnaamijku inuu ku qaada doonaan doorfayla
qaab dhismeedka waxbarashada xanaanada owlaada mayba isku jira categori badan oo qaybo waxbarashada aad sida a b e formalkii tibedkii marka xanaanada anaga ku midata qaybooyinkaas xanaanada waxbarashada si si xogdinba mayba isku jaraa tiro uma un ardada iskuullada sabab kasta dhigo marka wasaaraddana mayba ku shaqeeyahayna qof kasta si isu waxbarasho ka hela lahay a b e may sababtay inilanka waxbarasho marka kudaaya la geysa accelerated basic education alday haddana may isku jarta may hoos garee in dadka oo walbarashada deeri walbarashada waayo daruufo badan markii hoos garay sababan ku dib iyo may banaadeen iyo qaybo kasta lantada manhajkii aasiyaasiyadkii oo waxbarashada hela lahay marka geed mayba jara doona consultationkana ujeedada iyo sharaxadoona si official wasiirkan furudana ujeedada un geedsin fadana oo reer koonfur galbeed kumaetina talooyinka inta la xaqiiqo doona hela lamid ee
anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdifitaax samaale ayaa ku hadalay muhiimada lanqobada kulanku waa tilaabo bilaaw marka mayna yara agabkii waxbarashada maxaa yeelay ma imbaahinaha sida walaada kuwii wiisi korsi keliyaba maahayaabaaahina alaab kala oo dheeri ku e oo yoo isticmaalayaan walana laku fahansiya walana laku baraw marka walbarashada marka meesha leediya walaala qoraha keliya mee qaabab kale ciyaarka walan baraa jira marka qaababkaasay kumaybahan equipment equipmentkaasay tiri dabcan dowladda iyo ku shaqeyn doona dasheyna xarumahana in la ziyaadiyo maxaa yeelay meel kasta oo ciyaar hoogan ma imbaahayin xanaanadaasay imbaahayin marka ma aaminsanaa tirada hadda agaasimaa sheegay tiro oo saddex jibaasha ee iskuulaadka aankumaqun umaybalukiaaba kalabaro barantii ciyaalka saytigaryaalkutiey marka waa tiro muhiime geedagna meelega madiyariya la toosiye marka meelanka aasaaska ankafayl oo maaragna inti la toosiye tuwaay marka qaab dhismeedka sayti marka hadda taladin lanwalba warila ata sidan kafayla maaragna dhinaca diintaha ku fiiriyo dhinaca muxuu ahay dadki taariikhda ha ku fiiriyo cultureki dhaqanka ha ku fiiriyo nin walba haddii uu ku fiiri ma aaminsanaha inti yani wal fayla qaab dhismeed fayla dadka heshiiska eegin dowladana ka shaqeey kor kuma aragna meelaha kumaa doon iyo aaminsayna marka qaab dhismeedkas iyo meelka salay doon ee manhajka iyo silabaska iyo muxuu ahay ee waxbarashada iyo guud ahaan sidii annagadaas marka eedeeda maasintiin